kulanka ayaa waxaa ugu horeyn ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda ummadda soomaaliyeed rofesor maxamed axmed jimcaale waxaana uu si kooban uga warbixiyey ujeedada loo yagleelay hoolka jaamacadda ummadda taasoo uu sheegay inay noqoto meel ay dhallinta waxbaratay afkaartoodu kusoo bandhigaan talooyinka muhiimka ahina ugu gudbiyaan madaxda dowladda jaamacadda ummadda markay hoolkaa dhisaysay waxyaalihii aan u dhisnay waxaa ka mid ahaa inay noqoto meel dhallinyarada soomaaliyeed haasatan ay u noqoto markasulxiwaan meel afkaartooda ay u gudbin karaan dowladda meel dowladda sixitaankeeda ay ka qayb qaadan karaan meel ay dhanaha ay leeyihiin oo mataqaan ayaga koodaha ay ummadda dowladdana ay u gudbin karaan inay noqoto meel ay uga hadli karaan baraayoorjidka dalka inay noqoto ayaa mataqaanaa meesha aan u dhisnay waana meel ay leedahay ugu deeqanay bahda tacliinta sare ee dalka waxaan rajaynayaa marka hoolkan inuu noqdo hoolka ay ka soo burqadaan afkaarta horumarineed ee dalka meesha kasoo furaan inuu noqdo gudoomiyaha gobolka banaadir taabid cabdi maxamed ayaa ardaydii goobta isugu timid u sheegay in maamulkiisu uu mudnaanta koowaad siin doono dhallinyarada marka ay noqoto arrimaha shaqo abuurka iyo horumarinta annagoo ka gobolka banaadir ahaan mudnaanta koowaad waxaa iska leh dhallinyarada soomaaliyeed gaar ahaan dhallinyarada mutashaawiyiinta ah dhallinyaradu waa xoog mudan in laga faa'idaysto waxay kasoo baxeen kaalintii ayaga looga faa'idaysan lahaa annagu ka gobolka banaadir ahaan waxaan diyaar la nahay kaalintii aan uga faa'idin lahayn insha allahu tacala midda xigta aragtiyaha oo gobolka banaadir u degsan ee ay tahay inuu fuliyo waqtiyada ugu dhawey soo socota haddii ay noqon lahayd shaqa abuurka oo ay ugu horreyso annagu shaqa abuurka mudnaanta mudnaanta koowaad ayaa siinaynaa oo aan ku dhiirigelinayno ganacsada soomaaliyeed iyo kuwa aan soomaalida ahayn in ay ka samaystaan maalgashi baaxad leh gobolka banaadir taasna waxay suurtagelin doontaa in qof walba oo gobolka banaadir ku nool dhallinyarada maadaama tirada ugu badan bulshada ay yihiin ay si sax ugu faa'iidaystaan ardayda soomaaliyeed ayaa culayska ugu weyn ee xilligan haysta waxaa ugu horeeya kala duwanaanshaha manaahijta ay ardaydu wax ku bartaan waxaana iyadoo arrintaasi laga duulayo uu wasiirka waxbarashada cabdiraxmaan daahir cismaan madasha ka sheegay in wasaaraddiisu ay wado diyaarinta manhaj ay bahda waxbarashadu ku midaysan yihiin maadaama aan nahay dad muslimiina boqol kiiba boqol waxaa muhiim ah inaan diinteenna aan adkaysano diinteenna aan ku tarbiyayn ubadkeenna taasina waxaan ku darnay ama loogu daray manhajka soomaalida inuu asalka u ahaado islaamnimadeena qodobka labaad oo manhajka asalku ah waa soomaalinimadeena taasina waxay ka turjumaysaa baahida qowmiyadeed ee gaarka ayaan leenahay manhajka waxaa laga soo dhirindirinayaa muqarar ama silabs kaasoo isagana sii fududaynaya manhajka ilaa iyo marka dambe aan silabskaas kasii dhex saarno buugaagkii lagu dhigi lahaa iskuullada dalka oo idin ugu dambayntii ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa ardaydii goobta isugu timid ku booriyey inay fadhiga ka kacaan oo ay isku abaabulaan sidii dowladnimada iyo karaamadii ummadda soomaaliyeed dib loogu soo celin lahaa haddii aad rabtaan idinka iyo carruurtiinuba inaad si wanaagsan u noolaataan haddii aad rabtaan inaad ka tagtaan taariikhdii ay ka tageen dhallinyaradii ka mas-uulka ahayd xoreynta dalka haddii aad rabtaan dadka soomaaliyeed ee mustaqbalka ah oo idinka idinka dambeeya inaad wax uga tagtaan haddii aad rabtaan inay halkan soo istaagaan oo ay idinka idinka hadlaan sida annagu haddaan uga hadlayno s y m fursaddiinu waa maanta dowladda federaalka soomaaliya ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waday dadaallo iyo kulamo ku aadan sidii dhallinyarada soomaaliyeed loogu samayn lahaa shaqo abuur iyo fursado waxbarasho si looga samato baxo shaqola-aanta iyo tahriibka dhallinyarada aafeeyey xasan kaafi qoyste v o a muqdisho